ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta dhagax dhigay xarunta wasaaradda kalluumeysiga dhaqaalaha bulooga soomaaliya waxa uu sheegay in wasaaraddan ay ka mid tahay kuwa ugu muhiimsan ee hiigsiga horumarinta dhaqaalaha dalkeenna maadaama kheyraad badan dalkeenna uu uga imaanayo dhanka badda mudane xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu xusay in laga doonayo dadka soomaaliyeed inay degaan dhulkooda xeebaha ah dowladduna ay hirgelin doonto waddooyin waaweyn oo sahlaya isticmaalka kheyraadka badda iyo ka faa'iidaysiga dhaqaalaha buluugga ee dalkeenna haddaba ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay munaasabadda dhagax dhigga ee wasaaradda wasaaraddan waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan ee qaranka waxaana keenaya fiilka ay ka shaqaynayso ayaa qaranka ugu fadhiya muhiimad weyn soomaaliya oo ah dal barwaaqo ah laakiin dadkeedu faqri yahay nasiib darro markii ay ka faa'iidaysan waayeen khayraadka ilaahay dhigay ayay wasaaraddani waxay hogaaminaysaa khayraadka ilaahay dhiga dalka kuwa ugu muhiimsan khayraadkaan leenahay waxaa ka mid a xoolaha waxaa ka mid a beeraha waxaa ka mid a kalluumaysiga haddee dhulka ay wasaaraddani u xil saaran tahayna beriga aan leenahay buu toban jeer kusoo laholaabma iyadaa u dhul weyn marka waddankan wuxuu marti uga yahay wasaaraddan inay soo saarto khayraadkaas inay ka faa'iidayso si uu waddankani uga baxo majaacada iyo baahida usoo noqnoqotay sidas intii uuba waddan ahaa oo dhanba jirtayna dhanka kale wasiirka wasaaradda kalluumaysiga dhaqaalaha bulooga soomaaliya mudane axmed xasan aadan ayaa ka hadlay munaasabadda dhagax dhigga ee xarunta dhexe ee wasaaradda waxaana uu ka warbixiyey dadaalada lagu dhisayo iyo weliba qaybaha kala duwan ay ka koobnaan doonto wasaaradda dadaal dheer kadib burburkii daartaan loo jeedo oo dowladdii hore dhexe ay dhistay oo runtii la isku dayey laba kun iyo lix iyo tobankii in la dayactiro laakiin markii lala tashaday khubaro xagga dhismaha ah ay sheegeen inay halis tahay oo aan lagu sii jiri karin wasaaradda waxay xoog saartay inay hesho inay dib u dhisto wasaaradda kalluumaysiga oo hadda si kumeel gaara ugu shaqayso xarumo kale ilaahay mahadii iyo dadaal aad qayb ka tahay oo runtii aan muddo soo wadnay waxaan ku guulaysanay inaanu helno fankii aan ku dhisi lahayn wasaaradda oo dhismo gaarayo saddex dabaq iyo dabaq afraad oo laga samayn doono service laga samayn doono muddo kooban oo aan ugu talagalnay siddeed ilaa sagaal bilood inuu ku dhammaado dhismaha sidaan qorsheynayno isaga oo ay ku shaqayn karaan gudihiisa ilaa shan boqol oo shaqaale ah iyo waxyaha kala duwan ee wasaaradda dhismahaas oo lahaan doono hoolal casri ah ay qeybtii tababarada wasaaradda kalluumaysiga ay lahayd iyo qeybtii la socodka maraakiibta badda ku jirto oo runtii haddaba noo shaqayso oo dhismo casriga noqon doono saaad uga jeedid sawirka gadaashaada ku yaallo